bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignama idaacadda radio baydhab ahaansheenka door korona taliska ciidanka qaybta lixdanaad ee hooga dalka oo habandhigii sarkaal ku tirsan ururka al-shabaab oo ciidamada hanis dhiibiyeen kulamo oo ka socda madaxtooyada soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ra-iisul wasaare roob leh fariingan diriye diiwaangelinta musharaxiinta agalka sare oo ka socota magaalada jowhar madaxweynaha uganda museveni midowda afrika iyo kula hadalo doona la bixitaanka ciidanka noorooga soomaaliya akhbaraadka banaanka hamiignamaadu reediyo baydhabasen haytee dhegaystayaal waybaanka door karoon taalibaan oo lama boqol oo qof oo ajaanibi aan ogolaatay inay kubaan kaabuul hamiin fayla dhegaystayaal weybwa hamiignimo khamiisba hayta jimaanaha hooyda hayta taariikhdana iyo eta sagaalka bilo sagaalaad sebtembar labada kun labaatiyo kow kantaasay wahaana qodobadii warkaana hamiignama idaaxadda radio baydhaba haanshaan ka doora koronay haddana dhegaystayaal warkiioo faahfaahsan hamiin faylah dhegaystayaal taliska ciidanka hooga dalka qaybta lixdanaad oo habandhigtay sarkaal ku tirsan ururka al-shabaab oo ciidanka dowladda hanis dhiibi taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada hooga dalka soomaaliyeed ayaa weybahayo geeg habandhigan sarkaal ku tirsanaay ururka al-shabaab ooyo sheegeen ingus ooyo sheegeen inuus hanis dhiibi ciidamada dowladda qaybta lixdanaad sarkaalkan oo magaashi la ka sheegay maxamed nuur maxamed xuseen oo oo dhinaga al-shabaab lanka kasaay guudow yaweyba saraakiisha ciidamada usan sheegay inguus al-shabaab aan qaabilsanaaya dhinaga qaadowka zakada islamarkaasayna us isku dhiibi ciidamada dowladda oo ka sugan deegaanka daynunay ee gobolka ee gobolka baay taliyaha guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed gaashaan leh maxamed nuur madheere yaa weyba uuse sheegay in sarkaalkan uuse muddo todoba sano ee ku tirsanaay maleeshiyaadka ururka al-shabaab islamarkaasayna uuse ku shaqeeyay deegaanka daadarow ee gobolka baaya sarkaalkan ku tirsanaay sarkaalkan ku tirsanaay ururka al-shabaab ee ciidamada hanis dhiibi iyo weyba use la ka magacaabay maxamed nuur guudow oo warbaahinta la hadlay iyo weyba dhinisha isuna sheegay in sababta hankubahiyo eta ururka al-shabaab cadaalad daro la kahaya shacabka soomaaliyeed islamarkaasayna usahalan islamarkaasina uuse sheegay in lanin sheego korna qaladaadjo dhibaatadana la galadaadjo lankii ansheega dhibaatadiio kahayan shacabka soomaaliyeedna dhibaato kala kulamo taliyaha guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed gaashaan leh maxamed nuur maddeere yaa weyba uuse sheegay in ciidamada dowladda iyo howlgalku dhan ee ururka al-shabaab iyo kuwadan deegaano ka dhow dhow deegaanka daynunay ee gobolka baaya dhowr jeerya taliska ciidamada qeyb taliska ciidamada qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed iyo weybahyo habandhigana saraakiil ku tirsan ururka al-shabaab hanaas oo ay sheegeen in iyo haska dhiibeen ciidamada dowladda kulamo oo ka ku socda madaxtooyada soomaaliya weli weyba teegana xiisada siyaasadeed ee soomaaliya ee ku dhalatay loolanka dhinaga awoodaha ee andhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare roobleh ee ku dhexeeya magaalada muqdisho iyo galabtan ilaa iyo uunimaadu weyba ka socde kulamo shalgadiisan oo ka eedan sidii xallin ku diira lahay khilaafka ku teegan awoodaha madaxweynaha khilaafka ku teegan madaxda dowladda ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta weybana hormuud ku ah kulamadan ownimaadu madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed abdikaariye qoorqoor iyo madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftigren oo ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulamadan ayaa weyba ku saabsiina sidii hadlanka hela lahaya khilaafkan ku dhexeeya lamada mas-uul oo ankasareeyay dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ilaha ku waramay inguusa aqbali yaa kol horo la sheegay inguus aqbali soo jeedinta ra-iisul wasaaraha ee hayti in taliyaha nisa usnogoda bashiir goobe balse taas taas madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo use sheegay in marnaba walbanku jarna usuunang magacaawi yaasiin farey inguus noqda agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed lamada dhinac ma jarta weli walwar eh oo ha ku saaren kulankan oo ka ka socda villa soomaaliya waybana la kuwade in kulamada ayo sii socdaan saacadaha ha socda walwar dhegeystayaal ha korora kulamadaas way ku dhegeysada doontana wararkan iyo barnaamijyadan dambe haddii ay bunraallo ku nagada wararkuuna hadda helahayna bayo sheegahayna in gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uuse korjeysadii dhaarintii wasiirka amniga geeka laka dhaariyey xarunta wasaaradda amniga gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaawayba use sharci dararka tilmaamay dhaarinta wasiirka amniga ee usa magacaawi ra-iisul wasaare roobleh us halay halay ra-iisul wasaaraha magacaawi wayban usa sheegay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in dhaarintaasay dastuuriyan aan lahayna in wasiir kale sii dhaarihi wasiirlaha magacaawi balse golaha shacabka ansixin lanku baahanya kadibna iyo dhaariyaayan rooble iyo fariintan landiri waybana fariinta laka sheegay in us ogiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weli dhegeystayaal warkii hamignamba ee radio baydhaba ee magaalada baydhaba ayaa si toos ah aan la socotan diiwaangelinta musharaxiinta agalka sare oo ka socota magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa weyba ka socota diiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada agalka sare oo ka mid dali doona maamulka hirshabeelle dowladda federaalk soomaaliya guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo waybayo diiwaangelin ilaa dhowr mushara oose ku mideeye senator cusmaan maxamuud dufle oo afartii sana laha dhaafi uuse ka fadhiyay agalka sare kursiga usabeela ka mathelay waybana dadka la tartamaha ku mid ah maxamuud maxamed nuur tarsan oo ah safiirka kenya ee soomaaliyan fadhiya xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle iyo waybahayo sheegana in diiwaangelinta laha gebagabeeyi doona maalinta sabtide islamarkaasina doorashada iyo dhiyi doonta maalinta isniinta haddii ay bunraallo ku nagday ha socota museveni midooda afrika ayaa kula hadla doona labahowka ciidamada noorooga soomaaliya madaxweynaha madaxweynaha dalka uganda ayaa wayba usa hadalkaasi usa ka sheegay waraysi khaasah oo usasiyay warbaahinta france tenty four oo kuka hadlay arrimaha soomaaliya qaxootiga reer afghanistan afgembiga dalka guine iyo xiriirka uganda iyo ruwanda dagaalka ka socda waqooyiga mosambique iyo xaaladda dalka koongada dimuqraadiga ee d r c marusul lakweydi qolalaasaha siyaasadeed ee soomaaliya wayba usa anka baaqay hogaamiyeyaasha iskhilaafsan inyo halyan khilaafsho haddii kale ciidankana iyo kula baxo doona gudaha soomaaliya madaxweyne museveni iyo wayba usa hadal qaaday awoodda ciidanka soomaaliya isagoo oo sheegay inse aan lahayna awood difaaca ciidanka soomaaliya sida usa sida sida usa ka tilmaamay wayba userey sida jirka bani aadanka aan isku difaaco korna cudurka ids sida usa jirka aan isku difaaco cudurka i d c oo kale wayba usus intaasi ka daray in siyaasadda soomaaliya la mid eta sidii siyaasadda i d c ga oo kale waybana usa waraysiga madaxweynaha uganda usasyaay warbaahinta france tenty four oo socday waraysigaasi tumiyo lidagiga wayba kale oo usa waa la kuweyday go-aanka use ciidan sheehi kula baho doona howlaha amisom weyban use ku jawaabay weyba aan ururka midooda africa kula talada doone qorashaha la bixitaanka ciidanka uganda ee kusugan gudaha soomaaliya ee qeybta ku ah howlgalka midooda howlgalka amisom meelan dhegeystayaal warka hameen miisinku dhegeysta ay tagna weybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka taalibaan oo lama boqol oo qof oo ajaanibe aan ogolaatay inyo ku bahan kaabul lama boqol oo qof oo niska jar ah maraykan iyo ajaaniib kale oo ku sugunay afghanistan yoybalakode inyo kaabul ku bahan diyaarad gaare kadib markii dowladda cusub ee afghanistan lagu dhawaagay yo ogolaatay in dad la daadgureeya weybana sidaasay sheegay sarkaal maraykane dhoofitaankan yako ya ko dhoofitaankan ya kumid noqdo doonaha doolimaadidii inka horeeyy ee caalamiga ee kubaha garoonka kaabul tan iyo markii si rasmi aan la wareegin taalibaan soddon iyo kowdii agoosto taalibaan yaa weybahayo kooyase lama maalmood kadib tallaabadan yoweybaya kooyase laba maalmood kadib markii taalibaan iyo ka dhawaaqday dowlad ku meel gaare oo badanshih ka koobanyin ragga ka horjeedsadii qowmiyada bashtu ee oo iyo ka jiraan hagjiriin iyo saaranyin xayiraado caalamiye sida uusa sarkaal maraykan eh ku codsadii in uusa lan magacaawna yoweyba usa shee aan sheegay reuters wakiilka gaarka ee mareykanka ee afghanistan zalmay khaliiled yoweybaus taalibaan ka cadeeyey ka cadaadiyey in iyo ogolaadan in dadkaasay dalka iyo ku bahan dowladda cusub ee taalibaan ayaa ka dhawaaqday tallaabadii tallaadadii yoweybaha lan aragay astaan muujaasa inye diyaar anin hayna inye ballaarida hendaabkeeda ee dowladda cusub ee iyo hadda magacawdi iyo habdhaganshe ka eedan dalalka caalamka warkii dhegeystayaal hamiignimaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiinku dhegaystaaseen anta iyo ninka egya saciid maxamed nuur iyo warkaasiin saareen danasiinku jeedyahay qaybta farsamadan war kalsooniyay fadhi dhegeystayaal amaanaalla